haddana insha alla waxaan kusoo dhaweynaya walaalkii cabdulqaadir yaasiin isagana insha allah wixii experiencekiisa inuu nala sheergareeyo galab wanaagsan horta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta baanta soomaalida haysata waa laba arrin midna waa humanitarian midna waa political crisis inkastoo la yiri aan laga hadlin political maanaa conditionka haddana lama huraan waa cooskii jilaal weeyaan haddaan ayada laga hadlin way adkaanaysaa aniga waxaan rabaa inaan taabto inkastoo dadkii iga horeeyey ay ka dhigeen soomaaliya meel aan wanaagsanayn oo meel qaldan ku taala aniga waxaan qabaa fikrad ka duwan midaas aniga waxaan qabaa subxaana watacaala inuu aada iyo aada noogu naxariistay inuuna siiyey dhulka meesha adduunka ugu ficinaa oo strategically adduunka oo dhan ay ku dagaalamayaan siday gacantooda usoo geli lahayd wuxuu naga dhigay dad soomaali ah oo isku af ah oo isku dhiig ah oo wada dhashay nasiib daro haddana wuxuu naga dhigay nasiib wanaag wuxuu naga dhigay dad muslin ah oo sunni ah dhinac walba ilaahay wuu naga wanaagsi dhibaatada xagee ka socotaa waxay ka socotaa laqdabada iyo khiyaanada iyo sida xun ay soomaalidu fakarkeeda noqda lately inay dhalisay in dadkii soomaalida ahaa la barakiciyo la baabi'iyo dhibaatadeenana waxay bilaabatay waaguu gumaysiga uu arkay inuu soomaaliya faraha la soo galo siday u bilaabatay bolicigaas hadba stage bay maraysaa ultimate goolka laga leeyahayna in dhulkaa dadka soomaalida farahooda laga saaro nasiib darro si kastaan aqoon u yeelanay weli waa garan laanaha arrinta ayada ah waxaan qabaa in ay hadda soomaaliya ay noqotay good example markii laga hadlo fail state ee loo arkay inay noqotay paran la rabo in africa inteeda kale lagu sameeyo hadda waxaa laga hadlayay ethoobia oo isha ku haysa soomaaliya siyaasad ahaana ugu talagashay dhulka soomaalida maanta siday tahay iyo si ka daranba inay noqoto oo kala qayqaybinta la sameeyey gobolaysiga oo loo sameeyey xag siyaasadeed in ummadda soomaalida lagu kala baabi'iyo si aysan marnaba qarannimo soomaaliyeed aysan u dhalan haddaan maanta ahaan lahayn qaran soomaali dhibaatadan haysata nama haysateen international communitygana waa nagu qadarin lahaayeen n g o nama maamuleen meel walba maanta waxaa gacanta ku haya n g o nasiib daro soomaalidiina waxay barteen dhaqankii n g o da qof walboo soomaaliya maanta wuxuu rabaa inuu n g o inuu yeesho andats also waa problemka loogu talagalay inaan ku baaba'no marka runtii dhibaatadan waxayna soo gaartay anagoo kala daabsan kala qaybsan colaad isku qabna ka tagnay soomaalinimadii islaamnimadii adda same time waan ugu adkaanaysaa inaan dhaqsi intaan iskugu nimaano si soomaalinimo ah aan wax u wada qabanno waxaana ka garanaysaa magaalada waxaan ku qiyaasnay toban kun oo qofood oo soomaali inay degan tahay inta maanta meesha fadhida waxaad ka arkaysaa inay tahay fraction taas waxay ku tusaysaa dadka inaysan u bisleen dhibaatada maanta haysato qof walba wuxuu dareensan yahay inuu isaga aysan haysan marka waxaan jeclahay hadduu aan la yidhaahdo arrintan aad arkaysaan ista beginning ista tip of the outberg waxaa laga dibacsiyaa soomaaliya in lagu sameeyo ethiopia already waxaa ka socda internal conflict oo ethnicity la rabo in expansion la sameeyo waxayna ku soo aadaysaa wakti soomaalidu ay ka maqan tahay dhulkeeda awood ay ku difaacdan aysan lahayn dhulkaas soomaalidu noqon maya dhul soomaaliya markayaan arkayn short termkeena ha ahaado crasiska maantana haysta humanitarianka laakiin long term goolkeeda waa inuu ahaada political solution inaanu helno political solution kama hadli karno soomaaliya annagoon boston aan ku walaaloobin waa adag tahay ninka arki waaya dhibaatada taagan boston inay taabanayso dhibaatada ka taagan xagga waxaad aad aragteen waa video waa sidii soomaalida tiraahdo waa umul dhashay markaas keliya unbay xasuusan tahay laakiin kadib wax ka dambeeya ma jiro waxaan ogahay marka halkaan ka wada dhaqaaqno dadka intooda badan inay droob garaynayaan arrintani marka sidaan ooga baxno si walaaltinimo ah wax alla waxaan qaban karno albaabkaan garaaci karno inaan garaacno waxaan arkayay hooyo soo lugeysay waxay tiri thirty-five days bay soo lugeynaysay ayadii carruurteeda caruurtii oo dhanna waxay kaga wada dhamaadeen dariiqa badataam ee timid meeshii qaxootiga keligadeed waxaan gaara ba jiri cunugii ugu dambeeyey markuu dhintay inaan garan waayey macnaha meelaan joogo ise wax u socdaa inta iimaankeedii marmar ka dambaysaba qof bini aadana waa sii dhimayay ilaa markii dambe ay garatay inay wax subxaana watacaala ka weyn inuu jiro aysan waxba ka qaban karin marka walaalan waa mahadsantihiin inaad idinku dheereen arrintani waa arrin aada iyo aada u xoog badan hadday naga dhammaato arrintan waxaan jeclaan lahay inaan isugu soo noqoneen sidaan u waaloobi lahayn soomaaliya ha noolaato mahadsanadeen